bsm illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin sala allah wsalam calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam albuhaariyu raximah llahu tacaala baabu lbuzaaqi walmukhaati wanafwihi fi thawb baabu bayaani xukmi lbuzaaqi candhuuftii xurunkeeda caddayntiisii u baab yahay walmukhaati xaakadii iyo wanaxwihi wixii la mida fi thawbi marada korkeeda ahaanayso xaakadii marka xukunkeeda ayuu uga hadlayaa baabkan marka inaanay najaas ahayn candhuufta iyo xaakada iyo waxyaabahaasoo dhan ayb qaala curwatu waxa uu yidhi can ilmiswar wa marwaan kharaja الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu baxay zamana xudaybiyata xudaybiye waqtigeedii fadakara alxadiida xadiidkii ayuu sheegay wmaa tanahama الnabiyu salى اllahu calayhi waalih wasalama nebigu ma xaakoonin nuqaamatan xaako ilaa waqacad way dhacaysay fii kafi rajulin bay ku dhacaysay nin calaa cashiisa ninkaasoo minhum iyaga ka mida saxaabadii ka mida fadalaka bihaa wajhahu wejigiisa ayuu ku rugrugaayey oo ku marinaayey wajildahu iyo maqaarkiisa meeshaa marka wuxuu keensanayaa hadday najaas tahay xaakada ama candhuufta laysma mariyeen ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaanu can xumaydin can anasin qaal basaqa اnabiyu sala اllahu calayhi waalihi wasalama nebiga ayaa tufay fii hawbihi maradiisa ayuu candhuuf ku tufay dawalahu bnu abi maryam saciid bnu abi maryam xadiidka wuu dheereeyey qaala waxa uu yidhi markaa akhbaranaa yaxya bnu ayuub qaala xadaanii xumaydun qaala samictu anasan can اnabiy sala اllahu calayh ali wasalam ayb fadakara alxadiida marka xadiidkii buu sheegay oo maa tanahamadii iyo intii ka dambeysay ayuu sheegay ayb ayb qaradka marka bukhaari uu xadiidkan meeshaan u keenay waxaa weeyaan alistidlaalu calaa dahaarati ariiqi candhuufta dahaaradeeda inuu u deliishado iyo wanaxwihi bacdi ahlilcilmi ijmaac ayay soo naqliyeen inaynan najaas ahayn laakiin rawa bnu abi shaybata biisnaadin saxiixin can ibraahiima anakhaciy annahu laysa biaahirin ibraahiim baa waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi daahir ma aha wa qaala ibnu xasmin ibnu xasmina waxa uu yidhi saxa can salmaan alfarisiy wa ibraahiima annakaciy ana allucaaba najisun idaa faaraqa alfama haddii uu carafka soo dhaafo najaas inuu yahay dhareer labadaabaa marka laga sheegay imaam salmaan iyo iyo ibraahiim annakaci ayb ayaa laga sheegay sidaas marka ijmaaca ayuu diidayaa ibnu xajar laakiin masalada waa iska waadixoo daliilkeedu waa waadix wouna muuqdaa wuxuuna tilmaamayaa oo axaadiidka uu keenay iyo ahar iyo xadiidka kale uu leeyahay miswar iyo marwaan ay warinayeen waa xadiidkii dheeraa ee sulxulxudaybiya ku saabsanaaye intuba waxay tusayaan in daahir ay tahay candhuufta baabun ay haadaa kani marka dawalahu bnu abi maryam wuxuu ka wadaa saciid bnu lxakam almisri axadu shuyuukhi lbukhaari marka saciid ibnu abi maryam ayaa badanaa la yidhaahdaa riwaayadiisa laakiin wuxuu u keensaday meeshan oo ay faa'iideynaysaa samaac ayaa ku jiro xumayd ibni abi xumayd marka uu ka warinaayo anas riwaayada saciid wuxuu yidhi samictu samaacaas marka riwaayadii horena cancano ayay ahayd middaan marka samaacaas ayaa faa'iidadu ay tahay uu u keenay qaala alimaamu albuhaariyu raximah اllahu tacaala baabun laa yajuusu اlwuduءu biاlnabiidi wala lmuskiri baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yajuusu ma bannaana alwuduءu ku weyse qaadasho binnabiidi lagu weysaysto nabiid wala lmuskiri iyo wax muskira lagu weysaysto wa karihahu اlxasanu wa abulcaaliya xasan اlbasri iyo abulcaaliya way kahdeen wa qaala caطaau caطaa waxa uu yidhi atayamumu tayamum yaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min alwuduu'i weysada la igaga jacayl badan yahay binnabiidi aan ku weyse qaato nabiid wallabani iyo caano aan ku weysaysto bukhaari marka tarjamadan wuxuu u keenay waxaa weeyaan nabiidka iyo waxyaabaha casiiraadka ama caanaha iyo wixii aan biyo ma mutlaq ah aan ahayn inaan marka lagu weysaysanaynin oon dahaaro lays lagu dahaaro qaadanaynin ayuu u tarjamanayaa marka xanafiyada ayaana khilaafsan oo iyagu dhahayaan nabiidka timirtaa iyo waa lagu weysaysan karaa ayb xadiid marka a'immadu ay isku waafaqeen dacfigiisa ayayna u xujaysteen marka tirmidina uu warinaayo xadiidkaas marka isaguna imaamu nawowi iyo ibnu xajar waxay yidhaahdeen a'immadu waxay isku waafaqeen dacfigiisa ayb dahaaradii marka biyo unbay noqonaysaa marka ayb qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniy qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna qaala xadaana azuhriyu can abi salamata huwa bnu cabdiraxmaan bni cawf can caaishata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal kullu sharaabin sharaab kasta oo askara wax sakhraamiyo oo caadadiisu ay tahay inuu wax sakhraamiyo kullu sharaabin sharaab dhammaantiisu askara ay min shanihi an yuskir sharaab kastoo shanigiisu uu yahay inuu wax sakhraamiyo ayb fa huwa xaraamun xaaraam weeyaan ka isagaan ayb ka tanaawulkiisa iyo isticmaalkiisii iyo marka xaaraam weeyaan xadiidkanna marka uu ku keenay ibnu xajar marka waxa uu yidhi sharaxa wadahaba alawsaaciyu ilaa jawaazi alwuduu'i bilanbidati kulliha awsaaci wuxuu ku tegey nebiidoo dhan noocyadiisa kala duwan wixii la rabaa laga sameeya in lagu weyse qaadan karo ayb oo ay bannaan tahay wahuwa qowlu cikrimata mowla bni cabbaas ayb wa ruwiya can caliyin wabni cabbaasna waa laga wariyey sidaa oo kale walam yasixa canhumaa laakiin kama ansixin xaggooda waqayadahu abuu xaniifata fi lmashhuuri canhu binabiidi tamri abuu xaniifana wuxuu ku qeyday isaga nabiidu tamri timirta casiirkeeda ayb ama waxeeda marka timirta marka biyaha lagu rido lagu radiyo washtarata anlaa yakuuna bixadrati maa-in waxaa kaloo shardiyey weliba markaa lagu weyse qaadanayo biyo waa inaynan meeshaas oolin waan yakuuna khaarija almisr aw alqarya magaaladana inuu ka baxsan yahay ayb waxyaabahaasuu sheegay wa khaalafahu saaxibaahu moxamed ibnualxasan iyo abuu yuusufna way khilaafeen oo faqaala muxamed yajmacu baynahu wa bayna tayamum waa isku darayaa isaga iyo tayamumka ayb qiila iijaaban waqiila istixbaaban wahuwa qowlu isxaaq waa istixbaabkuna wa qaala abuu yuusuf biqowli ljumhuur isagu wuxuu yidhi maba la isticmaalaayaba ayb biyo ayaa laga raadsanaa haddii biyo la waayana waa la taymumsana ayb oo isaga wax jamcin xataa abuu yuusuf ma qabo ayb laa yutawada'u bihi bixaalin laguma weysaysanaayo sina ayuu yidhi wakhtaarahu taxaawiyuna kaasuu doortay aqwaashaasa marka uu sheegay oo uu tilmaamay ayb saa darteed marka waxaa lagu weysaysanayo ama lagu dahaar yacni lagu dahaaro qaadanayo waa inay noqdaan biyo baabu gasli اlmar'ati abaaha addama can wajhihi ayb baabu bayaani xukmi gasli lmar'ati haweeneyda dhaqiddeeda abaahaa ay u dhaqdo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay addama dhiiggii markaa ay ka dhaqdo ayb dhiiggii ay dhaqdo beddel inaad ka dhigto ama inaad ikhtisaas in lagu nasbiyo oo la yidhaahdo akhusu waxaan khasisayaa oon gaar yeelayaa addama dhiiggii nacam in la yidhaahdo ayb can wajhihi wejigiisii ay ka dhaqdo ayb baabu qasli ilmar'ati haweenaydii dhaqiddeedii xukunkeesii caddayntiisiibu u baab yahay abaaha aabbaheed ay u dhaqdo ayb addama dhiiggii ay dhaqdo can wejhihii ay ka dhaqdo wa qaala abulcaaliya abulcaaliyata riyaaxi waxa uu yidhi imsaxuu calaa rijlii lugtayda masaxa fa innahaa mariidatu way jiran tahay ii masaxa buu yidhi way jiran tahay lugtayda ayb qaala xadaanaa muxamedun muxamed marka sidaan ayuu ku soo arooray isagoo muhmal ah meeshan riwaayadan qaala abuu caliyin aljayaaniyu lam yansibhu axadu min alruwaah axad ruwaadda ka mid ah oo saxiixulbukhaariga dadkii wariyey axad ka mida oo nisbeeyey oo ninkan magac kale ugu daray ma jiro wahuwa cindii markaa ibnu xajar wuxuu leeya wahuwa cindi ibnu salaam wahuwa cindi ibnu salaam buu yidhi agteydu waxaa weeyaan ninkan moxamed ibnu salaam ayb albikandi qultu ibnu xajar marka wuxuu yidhi bidalika jazama abuu nucaym fi lmustakhraj abuu nucaymna sidaasuu jasmiyey wqad waqaca fii riwaayati bni casaakir xadaanaa muxamadu yacni bna salaam muhmalkii marka waa kaasaa abu caliyin aljayaani wuxuu leeyahay kitaab saddex mujallad ah oo la yidhaahdo taqyiid lmuhmal oo uu uga hadlo baabkanba dadka saxiixeynka bukhaari iyo muslim asmaada sidaan oo kale muxamed iyo axmed iyo u soo aroortoo muhmalka ah inuu caddeeyo ayb yuu kaga hadlaa kitaab marka saddex mujalladoo madbuuca ayb waxaa kalou ka hadlaa asmaada isku agaag muctalifka iyo mukhtalifka iyo waxyaabahan uu ka hadlaa ayb marka saxaynka iyo haddii la akrinaayo ama qofka uu daraasaynayo aaduu ugu baahan yahay taqyiidulmuhmalkaas ayb isaga marka wuxuu yidhi axad ruwaadda ka mid oo nisbeeye ma jiro oo nisbe ahaan ku wariyey laakiin anigu waxay ila tahay buu yidhi ibnu salaam inuu yahay sidaasaana abuu nucaym filmustakhraj uu jasmiyey abuu nucaym isagana mustakhraj calaa saxiix albukhaari ayuu leeyahay axaadiidtii bukhaariga ayuu isticmaalayaa laakiin sanadkiisa ayuu ku warinayaa ayb sheekha iyo man fowqahu buu kaga soo dhacayaa musanifka ayb qaala xadaanaa mxamed muxamedu qaala akhbaranaa sufyaan bnu cuyayna can abi xaasimin samica sahla bna sacdin ayb abuu xaasim marka waxaa weeye salamatu bnu diinaar samica sahla bna sacdin asaacidiy wasalahu nnaas wasa'alahu nnaasu dadkii baana weydiiyeen wamaa beynii wa beynahu axadun yacni wamaa beynii wa beynahu axadun aniga iyo isagana dhexdeennu ma aynan ahayn axadna uusan noo dhexaynin iyadoo innaga aan naloo dhexaynin biayi shayin shaygeebaa duwiya lagu daaweeyey jurxu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga dhaawiciisa faqaala waxa uu yidhi maa baqiya axadun axad ma harin axadka oo aclamu bihi ku ogaal badan minii aniga igaga ogaal badan kaana caliyun cali waxa uu ahaa yejii'u inuu la imaanayo bitursihi gaashaankiisa fiihi maa un biyo iyadoo ay ku dhex jiraan wafaatimatu faatimana taqsilu way dhaqaysay can wejhii wejigiisa addama dhiigga ayay ka dhaqaysay fa ukhida xasiirun ayaa la qaatay derin caw fa uxriqa waa la gubay fa xushiya bihi waa lagu cubay jurxuhu dhaawiciisii baa la cubay fa xushiya jurxuhu dhaawiciisii baa la cubay bihi bilxasiiri baa lagu cubay xasiirkii ayaa lagu cubay tarjamaday marka xadiidku waa ismudaabaqaynayaan waana isdaboolayaan marka ibnu xajar wuxuu yidhi wa fii hada alxadiidi mashruuciyatu tadaawi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi isdaaweyntu inay mashruuc tahay wa mucaalajatu ljaraaxi wa mucaalajatu ljiraaxi dhaawacyadana in la daaweeyo laga warqabo waittikhaadu tursi fi lxarbi dagaalka marka lagu jirana gaashaan in la qaado karo wa anna jamiica daalika intaas lasoo sheegana laa yaqdaxu fi tawakuli alla tala saarashadu ma dhaawacayso dagaalkii inuu gaashaan u qaato qofka inuu isdaaweeyo haddii uu jirado waxaasoo dhan marka tawakulku waxba u dhibi maayaan lisuduurihi sababtana waxay tahay inay ka soo fushay min sayidi almutawakiliin inta ilaahay tala saarata sayidkooda maadaama ay ka timid wa fiihi mubaasharatu lmar'ati liabiiha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa buu yidhi wa fiihi mubaasharatu lmar'ati liabiiha naagta inay aabbaheed yacni ay taaban karto mubaasharo yacni markaa jirkeedu jirkeedu inay jirkiisa ay taabsiin karto maxaa yeelay calina wuxuu keenayo biyaha faatimana marka waa la baashiraysay marka naagtu inay aabbaheed la baashiri karto wixii jirkiisa ay ku saabsan wakadalika ligayrihi min dawi maxaarimihaa ayrkiisna waa la mid oo maxaarimteeda ah ayb wamudaawaatuha liamraadihim waxaa kaloo xadiidku ku jira inay daaweyn karto jirooyinkooda wagayru dalika mima yaati alkalaamu calayhi fi lmaqaasi in sha allahu tacaala baabu siwaaki cadaygii xugunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay wa qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yidhi bittu cinda anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisa ayaan bariyey fastanna waa cadayday nebiga sal l slam qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can haylaana bni jariirin can abi burdata can abiihi huwa abuu muusa alashcari qaala ataytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaan u imid fawajadtuhu waxaan arkay yastannu isagoo cadayanaya bisiwaakin caday ku cadayanaya cadayga oo biyadihi gacantiisa ku jiro yaquulu ou dhahayo uc uc ou dhahayo wasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa uu ku jiro kaannahu sidii isaga oo yatahawacu ishunqaacinayo sidii inuu ishunqaacinayo yacni carabka ayuu ku ayuu ku isticmaalaya ayb cadayashadii marka sunanimadeeda xadiidka laga qaadanaya wayustafaadu minhu mashruuciyatu siwaaki cala lisaani duulan waxaa kaloo laga qaadanayaa inay bannaan tahay ama mashruuc tahay carabkii in la cadayo si dherer ah loo cadayo dherer si ah ila sidaas keliya unbaa marka qofku ay uga uc oo u samayn karaaye haddii ballar ballar oo u cadaya ma imaanayso sidaas ama alasnaanu ilkaha waxa uu yidhi falaxabu fiiha an takuuna cardan ballar in loo cadayo si qofka yacni ciridkiisa iyo una isaga hallaynin ayb wa fiihi xadiidun mursal unbaa ayaa ku sugan cinda abi daawuud walahu shaahidun mawsuulun cinda alcuqayliyi fi ducafaa wa fiihi xadiidka waxaa ku jira ta'kiidu siwaaq cadayga ama cadayashadu adkaynteeda wa annahu laa yakhtasu bilasnaan ilkaha inuunan ku khaasayn carab xataa wa annahu min baabi atandiifi waatadayubi laa min baabi isaalati alqaaduuraat cadaygu inuu yahay min baabi iscaafin iyo yacni isnadiifin baabkeed inuu yahay laa min baabi isaalati alqaaduuraat wasaq layska zuuliye baabkeed ma lagu daraayo sida istijada iyo kale ma aha yani waxuu ka wadaa marka gacanta midigaa lagu samaynaa marka ee bidixda lalama aadayo isaga mar haddii min baabi tadayub lagu daray ayb likownihi sala allahu calayh waali wasalam sababta waa maxa qaaduuraad inuunan ahayn xaggee laga qaatayna likownihi sala allahu calayh waali wasalam lam yaktafi bihi maxaa yeele nebiga meel lama gelin oo isma qarinin shaygu hadduu yahay min baabi isaalati alqaaduuraad hadduu ahaan laha nebigu waa meel isku laabi lahaa waa isqarin laha dadka hortooda kuma uusan cadayneen wabawabuu calayhi istiyaaku limaami bixadrati raciyatihina waa u baabeeyeen sidaas imaamka cadayashadiisa iyadoo ay joogaan raciyadiisa raciyadiisa agtooda inuu ku cadaydo marka maadaama raciyadii iyo dadkii agtooda uu ku cadayanayo cadaygu marka waa min baabi tadayub laa min baabi isaalati alqaaduuraan qaala xadaanaa cuhmaanu wahuwa bnu abi shayba qال xdثna جريir هو بن cبدالxميد الضبي عن منصuر عن أbي وائل عن xdيفة qاaل kاn النبي sلى الله عليه لي وsلم نbigu wuxuu ahaa إdا qaama min الleyli habeenkii haddii uu soo kacaayo yashuu sufaahu afkiisa inuu marmarinayo bisiwaaki cadayga uu marmarinayo ku deliya ayb sunnadan marka waa ficli iyadoo marka qowli ana waa jirtaa iyo iyadoo taqriiri ah intaba maxaa yl iبن cabaas nebigaa soo kacay waa cadaystay ibnu cabaasna wixii nebiga sameeyey uu sameeyey nebigana waa u qiray iyadoo marka ficil ana waa jirtaayo khamsun min alfitrati siwaak ayaa ka mid a ayb meelo badanna marka waa lagu sunneeyaa oo marka la weysaysanaayo iyo marka salaada loo istaago iyo yacnii xaaladaha qofka uu qur-aanka akhrisan raba iyo inuu carabkiisa uu yacni udgiyo markuu yacni intuu aamuso ama uu seexdo hurdo ka soo kaco ee afkiisu isbedelo iyo meelahaasoo dhan baabu dafci siwaaki ila alakbari baabu bayaani xukmi dafci siwaaki cadaygii dhiibitaankiisa xukunka kusoo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay ila al akbari qofka weyn loo dhiibo maalan qofkii haddii cadayga uu qof inuu siiyo rabo maalan ama qofkaa isagoo hadduu doona ha iska dhaqo ama yaanu iska dhaqin ama dhinac kaleba ha uga cadaydee haddii uu rabo inuu dhiibo cadaygii inuu u dhiibo qofka weyn xukunka caddayntiisa wa qaala cafaanu cafaan bnu muslim asafaar weyaan xadaanaa sakru bnu juwayriyata can naaficin can ibni cumara ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama qaal araanii waxaan is arkaya atasawaku in anoo cadaysanaya bisiwaakin caday ayb waxaan macnaa is arkay on riyo isu arkay anoo caday cadaysanayo faja-anii rajulaani baa ii yimaadeen laba nin axaduhumaa akbaru min alaakhari midkood uu kan kale ka weyn yahay fanaawaltu siwaaka cadaygii baan dhiibay al asqara ki yaraa baan u dhiibay minhumaa labadooda ka mid ah ayb minhumaa xaal uu labadooda ka mid yaha ki yara faqiila lii waxaa laygu yidhi kabbir weyne fadafactuhu waxaan u dhiibay ila alakbari minhumaa labadooda kan weyn ayaan u dhiibay qaala abuu cabdillaahi waxa uu yidhi ikhtasarahu nucaymun can ibni lmubaarak can usaamata can naaficin can ibni cumara isagoo markaa waa ikhtisaariyey ayb nucaymkanna wuxuu ka wadaa nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhulimaam albukhaari buu ka mid ahaa xifdigiisii waxbaa laga sheegay oo ku jiray ayb waana ninka iskale kitaabulfitan iyo axaadiidta fitanka iyo ayuu ururiyey imaam weynna waa ahaa caqiidadana wuxuu ahaa marka aadu marka min a'immati ahli sunnati waljamaaca ayuu ahaa markii horena wuxuu ahaa jahmi buu ahaan jiray nacam jahminimadii iyo wixii buu ka toobad keenay markaasuu aad sunnada ugu dhegay raximah llahu tacaala tarjamadiisana albidaaya wanihaaya ayaa ibnu kathiir uu ku sheegay imaam marka shuyuukhi lbukhaarina uu ka mid ahaa bukhaari shuyuukhdiisa waana dadkii mixnada ku safray buu ahaa nacam ayb ee weliba markaa ay ku dileen ayb xataa ay diideen in la duuga in lagu tukado xataa ay diideen oo la dhaqo meel marka sidii gaal ayay ula macaamileen ayb ikhtasarahu matnigan waxaa soo gaabiyey nucaymun huwa bnu xamaad weeyaan usaamahana waa usaamatu bnu zayd alleyfiyu almadaniyu riwaayada nucaym itabaraani ayaa awsadka ku soo saaray ibnu bataal marka waxa uu yidhi fiihi taqdiimu di sinni fi siwaaki xadiidka waxaa laga qaadanaya cadayga in lagu hormariyo qofka weyn ayb wayaltaxiqu bihi alطacaamu waalsharaabu waalmashyu waalkalaamuna waa haleelayan ayagana hadalka iyo socod haddii la rabo iyo cabid iyo cunid iyo qofka weyn in la hormariyo haddii arrin in laga hadlo la rabo ninkii yaraa hadduu hadlo sug in la yidhaaho ninka weyna ha hadlo hortaa ayb sidaa marka in la yeelo waa kii nebigana sidaas yeelay xuwayisa iyo muxayisa qisadoodii iyo cabdiraxmaan ibnu sahlin waxaa doonay marka kii ugu yaraabee rabooday inuu hadlo markaasuu nebiga yidhi kabir kabir warweyney weyney ninka weyn warka sii wa qaala almuhallab oo shuraaxda ka mida isaguna wuxuu yidhi haadaa maa lam yataratab alqowmu fi ljuluus marka ninka weyn la hormarinayo waa haddii dadku aynan fadhiga ku kala hormarsanayn oo maalan ninkii yaraa ayaa midigta jiro kii kalena bidixdou jiraa ninkii weynaa markaasoo kale kan yaraa la hormarinayo idoo midigta laga wadaayo laakiin xadiidkaa isagana waxaa loo qabsanayaa ibnu cabbaas oo midigtiisa fadhiyo odayaalna ay bidixdiisa fadhiyaan ayaa ibnu cabbaas u dhiibay hambadii nebiga sal l slam markaasuu yidhi ibnu cabbaas ma u ogolaanaysaa kuwan inaan siiyo markaasuu wuxuu yidhi xaqayga cidaan u dooraayo male aniga ilaa nebiga barakadiisa waa loo tartamaayo cid aan iska hormarinayo male buu yidhi marka markaasi ka bir ma imaanin sababtoo ah mutaratibiinay ahaayeen laakiin ogow shayga marka lasoo qaado cuntada ama wixii la cabaayoo kale qofka soo qaaday isaga meeshuu doonu ka bilaabi karaa hadduu is yiraa nin weyn oo ahlufadliya uu joogo isagau ka bilaabi karaa hadhow waa midigta laga wadaa wax ka dambeeya ee qasab maahan yacnii in midigta isaga midigtiisa le inuu ku hormariyo shardi maahan oo wuxuu samayn karaa intuu soo qaado qofkii uu u geyn lahaa u geeyo marka hore markaas kadib in midigta laga soo ayb tarada marka maxaa yeelay midig ka socoshadu nisbi waayn waa shay nisbi ah nisbadeedana waxay imaan kartaa markuu wixii la cabo ee markaas la rabo in la gudbiyo ayay imaan kartaa ayb macaanidaasaa marka xadiidkan ku jirto faidaa taratabuu fasunnatu xiinaidin taqdiimu alaymani weeyaan wahuwa saxiixun ayb ibnu xajarna waxau yidhi saxiix ayb wa fiihi ana isticmaala siwaaki algayri laysa bimakruuhin waxaa kaloo laga qaadanaa qof kale cadaygiisa in la isticmaali karo makruuh aynan ahayn ilaa ana almustaxaba an yagsilahu uma yastacmilahu laakiin sunnadu waxaa weeyaan in layska dhaqo kadib la isticmaalo waana soo aroortay iyada laftirkeeda ayb xadiidka caaisha oo abu daawuud baana sidaa tilmaamayo kaana rasuululah sal slam yucdiini siwaak nabiga cadayga ayuu isiinaayey liaqsilahu si aan u dhaqo faabda-u bihi faastaaku uma aqsiluhu uma adfacuhu ilayhi wahada daalun calaa cadiimi adabiha wa kabiiri fitnatiha sababku ugu dhiibaayay waxyaabahaasay fahmaysay ayb oo markii horeba iskama aynan dhaqin markii nebigu uu usoo dhiibay iskama dhaqin ilaa rasuulka isagu iyadu marka waa isaga candhuuftiisa iyo waxyaabahaas dhan waa la barakaysanayey liannahaa lam taqsilhu ibtidaa'an xataa laa yafuutaha alistishfaa'u biriiqihi sala allahu calayh ali wasalam uma ghasalathu ta'aduban waimtihaalan markii dambena waa dhaqday waxay u dhaqday imtihaal dartiis baabu fadli man baata cala alwuduu'i baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiis ayuu u baab iyo baata seexday cala lwuduu'i weyse ku baryayo ku seexday ayb qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil ayb wahuwa almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak almarwasiyu qaala akhbaranaa sufyaan wahuwa athawriyu can mansuurin can sacdi bni cubaydata can ilbaraa'i bni caazibin qaal qaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi idaa aatayta madjacaka meeshaad jiifanaysa haddaad timaadid fatawaba' weyse qaado wuduu'aka lisalaati weyse qaadkaaga salaadda aad u weysaysanayso kala weysayso ayb marka in lagu baryo weyso inay fadli fadli leedahay meeshaan waa marka uma dajic jiifo calaa shiqika alaymani dhinacaaga midig u jiifo uma qul dheh allaahuma aslamtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka ilaahu wejigayga adaan kuu hogaamiyey yanii anoo dhan waa kuu hogaansamay waay lanna wejiga meesha ugu sharafta badnayd wafawadtu amrii arrinkaygan bandhigay ilayka adaan kuu bandhigtay wa alja'tu dahrii dhabarkaygii ayaan tiiriyey ilayka xaggaagaan u tiiriyey ragbatan damac mimaa cindaka aan damcaayo wax agtaada wa rahbatan cabsi ilayka xaggaaga aan ka cabsanaayo ciqaabkii laa malja'a magangal walaa manjaa badbaado minka adiga lagaa badbaado ma jirto ilaa ilayka adiga xaggaaga un lagu soo badbaado maaha towxiid rububiya iyo towxiid luluhiya ku jiraan marka meeshaas maxaa yeele waxaa ku sugan khayr iyo shar iyo wax kasta inuu ilaahay keliya kuu haayo oo biyadihii ay ku jiraan towxiid rububiya ilaa ilayka marka la leeyahna waa towxiid aluluhiya waa cibaadadii oo yacni waxaa weeyaan ilaahu xaggaaga waxaan ku cibaadaysanayaa inaan adiga ku soo aado aan ku baryo oo aan ku magan galo labaday macnaa ku jirta marka labadii nooce towxiidka ayb anwaacdiisa ka mid ahay allaahuma aamantu bikitaabika ayaan rumeeyey alladii kitaabka oo ansalta aad soo dejisay wa binebiyika ayaan rumeeyey alladii arsalta fa in mutta haddaad dhimato min leylatika habeenkaada fa anta adigu cala alfitrati fidradii korkeeda ayaad ku dhimatay wajcalhunna yeel aakhira maa shaykan ugu dambeeyo tatakallamu bihi aa ku hadlayso qaala faradadtuhaa cala anabiyi sala allahu calayh waali wasalam waan ku celiyey ducadii nebiga korkiisaan ugu celiyey si uu iigu dhagaysto falamaa balaqtu markaan gaaray allaahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta qultu waxaan idhi wa rasuulika meeshii wa nebiyika wa rasuulika ayaan dhahay qaala waxau yidhi laa maya wa nebiyika dheh alladii arsalta rasuul iyo nebi in laysku bedelo marka nebigu waa ka celiya ha isku bedelin waa nebiyi ka dheh maxaa yeele alfaadda dikriga macno ayaa ku jiro annaga aanan gara karin alfaaddaas marka dikriga waa towqiifi waana laysku addoonsaday fadliga ku jirana wuxuu ku soo xasili karaa inaad dikrigii sidii nebiga uu uga sugnaado inaad u akhriso ayb haddii aadan u akhrinin ma xasilaayo ajarkiina ma ka helaysid ayb xadiid la warinaayo macno lagu warinaayo ma aha waa alfaad oo mutacabadun mutacabadatun bihaa oo laysku addoonsaday qofka lagu addoonsaday ayb waa alfaad marka qofku uu yahay mutacabadun biqiraa'atiha saas darteed marka waa inuu sheego qofka oo sideeda ula yimaado saas daraaddeed marka waxaad arkaysaa mararka qaar dadka salliga nebiga marka taxiyaadkao kale in la akrinaayo iyo ama meelaha qaarkood yacni salaadda adkaar ku jirta iyo inaynan kala jeclayn oo qofku uu leeyahay allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim hadday xataa dhacayso inay ku ansaxdo salaaddii xataa haddana laakiin qofku waxaa weeyaan salligii ibraahiimiga ahayo nebigu markii la weydiiyey seen salaadeenna dhexdeeda aan kugu sallinaa la yidhi kii uu dadka bara in laga leexdo marka ninkii ajar fara badan rabo ajarku waxaa weeyaan alfaadan dikriga waa towqiifi sideeda in loola yimaado ayb xataa culummadu waxay ka niqaasheen masaa'il ah dikriga haddii uu soo arooray lafdi ku soo arooray ruwaadda isku khilaafeen qaarna ay lafdi ku keeneen qaarna lafdi kale ay ku keeneen talfiiq ma la samayn karaa ma la jamcin karaa imaamu nawowi isagu wuxuu yidhaha waa la jamcin karaa ibnulqayim iyo culummo badanna waxay dhahaan ma la jamcin karaa maxaa yeelay suurada oo jamcinta maba soo aroorin iyadana laakiin waxaa khiyaar u leedahay inaad tanna dhahdo ama tan aad tidhaahdo ee talfiiqa ma soo aroor suura aan soo aroorin baad la imaanaysaa adi markaan maalan maxaa ka mid ah allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kaiiranna waa soo aroortay kabiiranna waa soo aroortay imaamu nawowi isagu wuxuu yidhahdaa labada in la yidhi la jamciyo la dhaho allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran marka kaiiran kabiiran oo wada jirto ma soo aroorin iyada ee ama kaiiran baa soo aroortay ama kabiiranaa soo aroortay marka haddaad doonto marna kabiiran dheh marna kaiiran dheh waa la tan tanwiica la ogolyahay talfiiqa la lama ogolan midaasoo kale xataa marka culimmada taasay ka doodeen maxaad u malaynaya marka lafdi aanba meeshan ku jirin dadkii marka haddaad ka celisidna waxay ku leeyihiin dhib male nebigu sayid waaba yahay marka taas waxay keenay marka istirsaal aad u daran ilaa marka qaarkood ay keentay dadka qaar ay ku keentay aadaanka marka la addimaya ashhadu anna sayidanaa muxamadan oo ku daran waa laysku qabsaday marka beri masjid hoostaas ku ooli jiro shangaani ayaa jiray keligii saas looga addimi jiray ashhadu anna sayidanaa muxamadan waxbaha ku darin baa la yidhi markaasuu isagana wuxuu ku doodayaa sayid nebiga soomaaha ana sayidu waladi aadama buu ku doodaya sayidnimada rasuulka layskuma haysta laakiin aadaanku alfaadiisu waa mutacabad waana tirsantaa waa la tiriyaa koo laba saddexaa la dhahaya fuqahadu saasay dhahan maxay u dhahayaan haddii wixii la rabo lagu darsan karo axmed ilqumaari ayaa kabacdi risaale ka alifayba oo wuxuu leeyahay sayidana in lagu daro waaba waaba mutacayin uu leeyahay isaga bidcada balfeerifisay xuntahay marka hore waxay ku bilaabaneen dhib ma laha waa sunnaa ku xigto kabacdi waajib bay noqonaya kadib in dad lagu dilaa laga yaaba waxaas sunnada in lagu jooga maxalushaahidka marka waxay tahay qofku inuu ku baryo habeenkii weyse uu ku baryo fadliga ay leedahay qofkii weysaysto dikrigan akriyo ku dhinto fidradii buu ku dhinto qofkiis bukhaari marka kitaabu lwuduu baabkaanu u dambaysiiyey ayb النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة sababta waxay tahay waa weyseqaadkii ugu dambeeyey oo qofka mukallafka ah intuu soo jeedo la amraayey qofka hadduu seexdo mukallaf ma ahan soo maa qofka mukallaf ma noqonayo qofka marka mukallafkaa weyseqaadka ugu dambeeyo la amray kan waayo marka oo ku seexanayo marka waa inuu la yimaado saasaa amarkana waa amar sunno ah dabcan waxyaabo badanna marka waa uga badbaadayaa bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu lqusli qubayskii ayuu u kitaab yahay qubayskii kitaabkiisii weeyaan marka haadaa maxalluhu wa mabxahuhu weeyaan ayb wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala wain kuntum junuban faطaharuu ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu u kitaab yahay wain kuntum haddii aad tihiin ood ahaataan junuban kuwo junub oo la dheereeyey oo inay salaaddii iyo tukadaan laga dheereeyey markaas fadaharuu dahaaro qaata wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwo jiran ow calaa safarin ama safar korkii aad tihiin musaafiriin aad tihiin ow amase jaa'a axadun mid uu yimaado minkum xaami axadkaas oo minkum idinka idinka mida min alghaa'iti uu ka yimaado meesha hoose uu soo saxaroodo ama kaadiyo ow amase laamastum aadtaaaad taabataan oo jimaacdaan annisaa haweenkii aada jimaacdaan amase aad taabataan sidii laysugu khilaafayba saxaabada dhexdooda falam tajiduu aydnan helin markaasi maaan biyana aydnan helin fatayamamuu u qasda saciidan ciid u qasda ciidda oo tayiban daahir ah famsaxuu masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiinna wa eydiikum gacmihiinnana masaxa minhu kaa xaggiisa kaga masaxa minhudaa marka waxay ka qaateen tabciidiya maadaama ay tahay waa inay boor leedahay carrada bay dhaheen shaaficiyada iyo xanaabilada minhudaasay ka qaateen maxaa yeelay shay aan boor iyo waxba lahayn minhu kama suurtoobaysa maa yuriidu llaahu liyajcala calaykum min xarajin maa yuriidu llaahu ilaahay ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum idinka korkiinna min xarajin ay xarajan dhib ah walaakin yuriidu alla wuxuu rabaa liyudahirakum inuu idin dahiro idinka waliyutima inuu dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina uu ku dhammaystiro lacallakum tashkuruun likay tashkuruu si aad u shukrisaan aayatulmaa-ida marka waa tana musli qubays ayay sheegaysaa marka qubaysku hadda kuma cadda laakiinda ugoy fadaharuun baa leeyihi maxalu shaahidka uu rabo waxaa weeyaan fadaharuudaas haddaad janaabo qabtaan dahaaro qaata dahaaro qaatana janaabo dahaaradeeda in la qubaysto laakiin aayadda dambe ayuu keenayaa suuratu nisaa ka tafsiiri lihadihi alaaya aayaddan oo maa-iday tafsiir u noqonay marka wa qowlihi jalla dikruhu ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu kitaab yahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqrabu salaata salaaddii ha u dhowaanninina walxaal antum idinka oo sukaaraa sakhraansan kuwa sakhraansan aad tihiin xataa intii taclamuu aad ka ogaanaysaan maa taquuluuna waxa aad dhehaysaan ilaa aad ka ogaanaysaan waxa aad dhehaysaan walaa junuban idinkoo janaabo qabana ha u dhowaaninina salaadii ilaa caabirii sabiilin idinkoo waddo maraayo goynaayo maahan kuwo waddo goynaya inaad tihiin maahan xataa taqtasiluu intaad ka qubaysataan meeshaan marka ilaa caabirii sabiilin salafku laba macnay ku macneeyeen saxaabada rasuulka laga bilaabo labada macno waxay tahay meeshaan marka waxaa weeyaan walaa junuban ilaa caabirii sabiilin tafsiir wuxuu leeyahy idinkoo janaabo qabana ha u dhowaaninina salaada oo salaad ha tukanina ayb ilaa inaad tihiin musaafiriin oo aydan hadhow biyo helaynin oo markaa aad taymumsanaysaan maahane marka musaafirka maxaa loo sheegaa marka inuu biyo wato sooma dhici karto musaafirka musaafirka waxaa loo waxaa loo sheegayaa isaga wuxuu halis u yahay biyo la-aan oo nin safar ku jiro ba bannaankaas ku safraayo inuu biyo waayo halis u yahay ama biyuhuba ay ku yar yihiin xoogaagii uu cabi lahaa miyuu kuwaysa qaadanaa marka maya macno sidaas waa lagu fasiray macno kale aayadda lagu macneeyey waxaa weeyaan walaa junuban idinkoo janaabo qabana ha u dhowaaninina meelaha lagu tukado masaajidii walaa junuban idinka oo junub ah oo aad janaabo qabtaanna mawaadicu salaati ha u dhowaaninina meelaha masaajidda salaada lagu tukado ilaa caabirii sabiilin inaad jid goynaysaan maahane oo aydnan ku nagaanaynin ood dhinac intaad ka gashaan dhinac kale uga baxaysaan ama idinkoo ku jira intay janaabada idinku qabatay intaad ka baxaysaan ood gudbaysaan maahan ayb xataa taqtasiluu intaa ka qubaysataan masaajidda aad jooginina marka waxaa aayadda marka loo daliishaday junubku inaanu masaajidka ku nagaa karin waa tafsiir marka a'immada selafka ka sugnaaday oo saxiix ah u ah isaguna ayb marka axaadiidta keliya maahan xataa dalaalada qur-aanka waa cadaynaya marka waana mas'alo khilaaf uu ku jiro maalaheeda kaga hadli doona insha allah taala laakiin ilaa caabirii sabiilinta marka aayaddan tafsiirka ku jira labadaa tafsiir ayaa ku jiro xataa taqtasiluu idinkoo janaabo qaba marka salaad ha u dhowaaninina xataa taqtasiluu intaad ka qubaysataan marka xataa aayaddan maxau keenay meeshan xataa taqtasiluu intay fasireeda fataharuuda aayadda horey fasiree aayaddan waa marka iska takraar iyo soo celcelis loo keenay ha u qaadanin fadaharuu xataa taqtasiluu baa lagu fasiray fadaharuudan aayad kaloo fasiraysana waa jirtaa suurat lbaqara ku jirta wayasaluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nnisaءa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yahurna faidaa taطaharna faأtuuhunna min xayثu amarakum اllah xataa yadhurna marka intay ka qubaysanayaan marka tan sida loo yidhi fadaharuu ayaa taasna intay ka qubaystaan looga wadaa ibnu rajab aayaddaas waa keenay ibnu xajar laftirkiisa waa keenay sharax fiiriye walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna yadaharnana waa soo aroortayba yadaharna qiraa'adaa marka fadaharuudaana isleeyihin marka faidaa tadaharna ay iqtasalna itifaaqan ay qubaystaan daharadaa waxaa laga wadaa marka qubaysi itifaaqan iyadoo aan khilaaf lahayn kitaabuxayd baan ugu tegi doona in sha allahu tacaala falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiban wain kuntum mardaa aw calىa safarin aw jaءa axadu minkum min algaa'iti aw laamastum الnisaa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba faاmsaxuu biwujuuhikum waaydiikum ina allaha kaana cafuwa gafuuraa labadaa ayadoodu marka ku bilaabay ibtisaalku marka xaqiiqadiisana waa jirko dhan oo laga qubaysto biyaha la gaarsiiyo wuxuu yidhi xaqiiqatu اliqtisaali gaslu jamiici اlacdaa'i xubnaha oo dhan la dhaqo maca tamyiizi maa lilcibaadati camaa lilcaadati iyadoo laga soocayo cibaado waxay leedahay caado waxay leedahay maxaa lagu soocaa biniyati looga soocayo niyadii xaqiiqadii marka waa kaas xaqiiqadii waa niyo iyo biyihii oo korka dhan la gaarsiiyo aadaabtii iyo sunnooyinkeedana kitaabku noogu sheegay baabu lwuduu'i baabu bayaani xukmi lwuduu'i wayseqaadka xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qabla algusli qubayska ka hor la qubaysto qubayska janaabada ama xaydka ka hor in la weysaysto weysada xukunkeeda caddayntiisii ay u baab yahay xukunkeeduna waa maxay ay istixbaabuhu sunnanimadeeda ibnu ibnu cabdilbar wuxuu soo raray ijmaac weysadaas inay sunno tahay oo aynan ahayn waajib aysan ahayn ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akbaranaa maliku can hishaami can abiihi can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa ida اqtasala min aljanaabati janaabada haddii uu ka mayranaayo bada'a uu bilaabayo faqasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqaayo uma yatawada'u waa weysaysanayay kamaa yatawada'u lisalaati salaadda siduu u weyse qaato oo kale weysaqaadkii salaada kamaa yatawada'u marka wuxuu caddaynayaa weysadan la sheegayo waa midii salaada waxaa kaloo laga qaadanaya in la dhammaystiray xataa lugaha la dhaqay riwaayadan say leedahay riwaayo kaleoo maymuuna noo imaan doonto lugaha inuu nebiga ka tegay gadaal ka dhaqay uma yudkilu asaabicahu farihiisa ayuu gelinaayey fi lmaa'i biyihii fayuqallilu waa falanqaynaayo waa gelgelinaayey usuula shacrihi tintiisa salkeeda ayuu bihaa farihii ayuu ku gelgelinaayey farihiisa si biyuhu madax uu biyaha u gaaro uma yasubu calaa ra'sihi madaxiisa ayuu ku shubaayay alaaa qurafin saddex cantoobo saddex sacab biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ugu shubaayey uma yufiidu waa shubaaya markaa kadib calaa jildihi haraggiisa maqaarkiisa ayuu ku shubaayey biyaha korkooda uma yufiidu calaa jildihi ayuu biyihii ku shubaaya maqaarkiisa korkiisa kullihii dhammaantiisa yani oogadiisoo dhan ayuu markaa biyaha ku shubaayey xadiidka marka tarjamadii xadiidku waa isleeyihiinoo weysadaana marka nebigu inuu sameeyey oo sifatulqusli inay tahay weyse in laga hormariy marka hore xaababin in la dhaqa yacnii qofka dakarkiisii ama farjigii buu dhaqayaa iyo maa xowlahu kadib gacmuhu buu iska dhaqayaa ka bacdi weysow galana hadda marka weysadaani hadhow marka weyse qaad dambe ma u baahanaya mase ma u baahanayo waa masale marka culimmada isku khilaafeen gadaal meelo kale inuu ku keenana way dhici kartaa xaqiiqaduna marka waxaa weyn imaamu shaafici ayma badan sida ay qabaan qubayska wuxuu ka kaafinayaa weysadii oo dahaaradan yartaa waxay soo dhex gashay dahaarada dahaaratlkubraa ayay soo dhexgelaysaa hadduu inta niyeysto qubayskii oo uu qubaysto weysena waa qabaa waa iska soco karaa bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin hadduu labadooda isku niyeysto markuu qubaysanayo weyso iyo qubays inay labadaba u noqoto hadduu niyeysto haa markaas waa ka gudmaya haddii aanu niyeysanin uu niyeysto keliya qubays bis uu niyeysto ee uunan niyeysanin weysaqaad aanu niyeysanin weysadii hadhow marka waa laga rabaa bay dhahaya adu marka khilaaf warar badan baa ku jira meeshaas meeshaan marka fiiri wanaqala ibnu baaal ibnu baaal wuxuu soo naqliyey alijmaaca calaa ana alwuduu'a laa yajibu maca algusli ibnu baaal baa marka wuxuu soo naqliyey ijmaac ah weyse dambe inaynan waajibaynin qubayska maciisa wa huwa marduudun ibnu xajar marka wuxuu yidhi waa marduud faqad dahaba jamaacatum jamaaca waxay ku tageen minhum abuu fawr wa daawuud wagayruhumaa ilaa ana algusla laa yanuubu cani alwuduu'i lilmuxdisi qofkii awal markuu janaaboonayo aan weyse qabin ee kadib janaabooday janaabadaani marka qubaysku marka naa'ib iyo yacni ama booskii weysada ma u gelaayo oo hadduu qubaysto haddana weyse kalaa laga rabaa ma la fahma marka meeshaas qofka isagoon awal weyse qabinba ayaa janaaboodey marka wuxuu leeyahay ibnu badaal isagu siduu ku wado waa iska qubaysanayaa weysadiina meeshaas ugu jirtaa qubayskii ayaa naa'ib ka noqonayo wuduugii weysadii ka maqnay masalada marka ibnu xajar ijmaacuu diidaa khilaafaa jiro buu leeyahay abuu fawr iyo abuiyo daawuud adaahiri ayaa waxay qabaan iyagu in qubaysku uusan naa'ib ka noqonaynin weyse qaadka qofkii muxdidka ahaa marka masaladii hadda khilaafaa ku jira aan dhahaya waa iyada laftirkeeda ibnu rajab marka aad u kala soocay oo culimmada aqwaashooda isaga aad uga hadlay fatxulbaarigiisa a'immada marka ijmaaca dadka sheegtayna ibnu badaal keligiis maaha ibnu jariir iyo ibnu cabdilbar baa ka mida ijmaacan oo kale dadka sheegtay laakiin ijmaacu waa marduud qowluljumhuur waayse in la dhaho waa dhici karta ayb imaamu abari weliba isaga ijmaacaadkiisu qof ama labo hadday masalada khilaaf ka keentay isaga ijmaacuu sheegaa oo isaga qaacidadiisa waxay tahay iyo yacni sida tan uu ku socdaba yaa waxay tahay qof ama laba ijmaacu ma u baaqanayo le mana qararin karan qof ama laba iska jir marka ijmaaca uu ibnu jariir soo naqliya marka waa inaad saas u ogaatid isaga inuu saas qabo ayb ibnu cabdilbar laftirkiisa macnahaas unbuu ka agdhow yahay siyaabahaas ijmaacuna marka ma sahlana sheegashadiisa kitaabkanna marka wuxuu aad ugu badanya ijmaacaadku in badanoo ijmaacaadka ka mida waa aaduu uga daba tahay ayb qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can ilacmash can saalim bni abiljacdi can quraybin can ibni cabaas can maymuunata zawji اnabiy sala اllahu alayh ali wasalama qaalat tawada'a rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ayaa weyse qaatay wudu'ahu lisalaati weysadiisa salaada oo kale gayra rijlayhi labadiisa lugood wixii aan ahayn labadiisii lugood maahane waqasala farjahu bou dhaqay yani farjiga dhaqidiisaa horaysa dabcan ayb waqasala farjahu bouna dhaqay wamaa asaabahu iyo wixii asiibay oo min aladaa dhib ah oo yacnii wasaq ah ama ah yacnii shahwadii wax lamida uma afaada calayhi ilmaa biyihii ayuu ku shubay uma naxaa rijl ayuu isku shubay waa qubaystay uma naxaa rijlayhi labadiisii lugood ayuu yani ayuu fogeeyey faqasalahumaa marka meeshiibuu ka kacay meel kaleu tegay faqasalahumaa wou dhaqay haadihi kani qusluhu weyaan kani qusluhu qubayskiisii weyaan min aljanaabati u ka mayrto ayb ayb xadiidkan marka wuxuu yidhi ibnu xajar wastadala albukhaariyu bixadiidi maymuunata haada xadiidka maymuuna ee kana wuxuu u deliishaday calaa jawaazi tafriiqi اlwuduu wayse qaadka kala geyntiisu inay bannaan tahay kala geyn marka waa maxayna yacnii muwaalaadku waajib maaha muwaalaadka isxiriirinta waajib maaha oo haddaad doonto wejigii iyo gacmihii intaad dhaqday iyo madaxii masaxday ayaad lugta cabaar kadib iska dhaqan kartaan laakiin waa muwaalaadku waa sunna maxaa yale axwaasha rasuulka taasaa qaalib ka ahayd xadiidkan marka hadda fiiri lugtii lugihii iyo wejigii waa loo dhexeeyey soomaa qubays dhan muddo dhana oo ku qubaysta ayaa u dhexaysay ayb taasuu marka bukhaari u deliishaday wacala istiqbaabi alifraaqi bilyamiini cala ashimaali lilmuqhtarifi min almaai waxaa kaloo u keensaday inay bannaan tahay qofka muqhtarifka ah ee sacbaysanaya midigta inuu kusoo qaado bidixda ku shubto ee aadan bidixdii markaa kusoo qaadanin wastadalla bihi lbukhaariyu aydan sidoo kale wuxuu u deliishaday calaa ana alwaajiba fii qusli اljanaabati maratan waaxida inta waajibkaa waa wixii hal mar ah wa calaa anna man tawada'a biniyati alqusli qofkii weysaystay biniyati alqusli qubays niyadiisa ku weysaystay ayb akmala baaqi acdaa'i badanihi ayb jirkiisa intiisii kale unbuu ku dhammaystiraya yacni waxuu ka wadaa masaladan ninkaani markuu weyse qaadanaya haddii dhaqitaan dhaqitaankaas oo weysadiina ula niyeystay qubayskiina ula niyeystay hadhow haddii intii kale ou dhaqdo meelihii awal ou dhaqay weysada uu ku dhaqay maan intii kale haddii ou dhaqo waa ku filan tahay maxaa yeeley ninkan niyadii qusliga waa ugu jirtay tan binaa calaa daalika marka mas'alaha ka imaan karta ayaa meeshan ka bannaanaanshadeeda ka soo bixi karto masaladaa marka waxay tahay yacnii intaad qayb jirkaaga ka mida dhaqdo biniyati lqusli ku dhaqdo hadhow qaybo kale waa dhaqan kartaa haddana maalan badanaa dadku waxay aada uga cawdaan markay weysaystaan haddana qofkii waxaa laga yaabaa inuu cawradiisii taabto weysada waa jabaysaa soo maa marka ila waa naaqid weeyaan masiga farjiga taabashadiisa qofku muxuu samayn karaa haddii uu doono marka wuxuu yeeli karaa inuu markii hore istijoodo kabacdi uu biyihii soo qaato farjiga iyo agagaarihiisa isagoo niyatu alqusli min aljanaaba isagoo niyeystay ayuu markaasi meelahaas o dhan nadiifinaya marka meelahaas markuu iska nadiifiyo jaa ayuu weysadii gelaa markuu weyse qaato kabacdi biyihii marka isku shushub un marka inaad gacantaadii isticmaashood meelihii la gelgeliso ma u baahanaysa ille horaa usoo gelgelisay taas marka waxaa uga badbaadaya hadhow haddana weysadii inaynan jirin maxaa yale halkan marka imaamu lbukhaari si kaloo u sheegayoo wuxuu leeyahay isagu inta aad weysaysanayso haddaad niyatuljanaaba meeshaan aad dhaqaysa gacantan iyo wejigan iyo janaabo iyo weyse labada ah iskula niyootay hadhow wejiga inaad ku celisid qasab maaha haddaa intaadii kale mayrto oo aada dhaqdo waa xasishay bis waa janaabada ka mayrata ma la fahme marka meelahaas ayb waxyaabahaasa marka ka soo baxaya baabu gusli rajuli maca imra'atihi baabu bayaani xukmi gusli rajuli ninkii qubaysashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay maca imra'atihi naagtiisa uu la qubaysto qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wa huwa alcasqalaaniyu qaala xadaanaa bnu abi di'bin can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana wالnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama waxaan ahaa inaan qubaysanayno aniga iyo nebiga min inaa'in waaxidin hal weel aan ka qubaysanayno min qadaxin weel yuqaalu lahu layidhaha alfaraq ayb ayb imaam maalik can zuhri huwa alfaraq riwaayadaysu saasay ahayd min inaa'in huwa alfaraq riwaayo kalena min aljanaabati bay ku daraysaa janaabo inaan ka mayranayni ay bisababi aljanaabati janaabada darteed aan u qubaysanayni alfaraq marka waa bilfatxi waalmuxadisuuna yusakinuunahu oo waxay leeyihiin alfarqu ayay dhahayaan ayb وكلاaم الcربi bالفتح carabta warkeedana waa bالفتح الفرق la yidhaahdo الفرق rag kalena waa laga sheegay الفرق أbu زayd iyo iبن durayd iyo keyrkood min أهli لغatina waa laga sheegay riwaayadu laakiin الفرق بiفتح الraa'i weeyaan waana weel marka lix iyo toban rodol ah baa la yidhi waa غariib taasna marka مqdاarhu فciنda mسلم في آkhiri رiواaيaة بن عuyaynةa عن الزهriيi في hada الxadيiثi qaala سfyaan yعni بن عuyaynة alfرqu ثaلaaثaة aasucin riwaayada mslimna la cadaysa waa saddex saac farq marka in saac ka badan lagu qubaysan karo hal saac ka badan saac yani suus wax ka badan in lagu mayran karo ayuu tusayaa kan maxaa farqu waa ثaلaaثaة aasuc horena masaladaa waa uga soo hadalnay ayb mabaaxifta marka matrigan ibnu xajar waa soo hormartay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa ninka iyo xaaskiisu inay isla weel keliya ka wada qubaysan karaan hal mar ay wada mayran karaan marka meeshan wuxuu le wastadalla bihi daawuudiyu calaa jawaazi nadari rajuli ilaa cawrati imra'atihi wa cagsihi masale marka haddii sidan ay bannaanaatay waxaa laga qaadanayaa buu yidhi inay bannaan tahay ninku inuu haweentiisa cawradeeda arko uu fiiriyo haweentu inay ninkeeda cawradiisa fiirin karto ويؤيدh mا rwاه بن حباn mن طريqi سلyمان بن موسى أنه سhلa عن الرجل ينdر إلى فرج امرأته fqال سألت عطاءa fqاla سألت cائشhaة fذkرت hذا الxadيiث بمعناه cائشhaa la weydiiyey xadiikan bay ku jawaabtay bsm whuوa نص في الmasألةi buu yii marka masأalada kanaa nas u ah marka أmaa xadiidka isagu dhahaya marka waa ضaciif oo diidayo ama yani waxaa laga qaadaa indhala-aan iyo waxaa saasaa laga qaadaa iyo waa xadiid daciifa weyaan qofku waa un min xayu aljawaaz baana ka hadlaynaa banaan ma bannaanya mase ma bannaano waay waxaan ka hadlayna ayb yacni in la fiiriyaa sunnaha maaha hadda waxaan ka hadlayna daogow dadka qaara marka sidaa u qaadanayo wixii jawaaskii iyo sunnadii hadday kala baxeen waa dhib baabu lgusli bisaaci wanaxwihi suus lagu qubaysto iyo wixii lamida hal saac qaala xadaanaa cabdulaahi bn muxamed qaala xadaanii cabdsamad huwa bnu cabdilwaari cabdulahi bn muxamedna huwa lmusnadiyu qaala xadaanii shucbatu qaala xadaanii abu bakr bnu xafsin qaala samictu abaa salamata yaquul dakaltu ana aniga iyo wa akuu caaishata caaisha walaalkeed ayaa galnay calaa caaishata ayaan u galnay walaalkan marka kee waayo marka qaar baa marka waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan bnu abi bakar waayo saxna ma ahan sida raajixa marka walaalkan waxaa weeyaan akhuuha min alradaacati ayb imaamu nawowi wuxuu yidhi magaciisa cabdullahi bnu yaziid ayaa la yidhaahdaa riwaayo marka muslim fii kitaabi ljanaa'is ku dhacday ayuu u keenay marka uu ku cuskaday nin kalaa jiro marka iyadoo walaalkeed xagga nuugmado kahiiru bnu cubayd la yidhaahna waa jiraa labada marka mid u weeyaan marka akhuu caaishata marka waa min alradaacati xagga nuugmado walaal uga yahay cabdiraxmaan bn abi bakar maaha fasa'alahaa akhuuhaa walaalkeed baa su'aalay can qusli اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga qubayskiisa meeshaa marka waxaad ka qaadanaya nebigu siduu u qubaysan jiray xaasaska nebiga la weydiin jiray maxaa yeele iyagaa yaqaanay arkaayay fahmi karayna masaa-isha noocan oo kalena waa xikmada ku jirto culamada qaar say dhahaan rasuulku inuu xaasas badan yeesho oo naagaha aan lagu cidhiirinin si ay usoo naqliyaan sunnooyinkaa faraha badan mid iyo laba inay hilmaantaan dhici karto wax ka ililowdo walidaalika masaa-ishan markay ku doodaan saxaabada iyo xaasaska rasuulka ay ku doodaan sida badan xaasaska rasuulka ayaa loo laaban jiray ayb marka iyagana marka radia allaahu canhunna way ka soo xambaareen waana soo gaarsiiyeen dadka fadacat biinaa'in waal ayay marka u yeeratay naxwin min saacin saac oo kale ah ayb naxwin min saacin marka maxay tusay saacu taxdiid inuunan ahayne taqriib uu yahay faاktasalat way qubaysatay marka waafaadat calaa ra'siha marka madaxa ayay usoo bixisay marka wa afaadad way shubtay biyihii calaa ra'sihaa madaxeedii ayay ku shubtay wa baynanaa wa baynahaa xijaabun annaga iyo iyadana xijaab ayaa noo dhexeeyey oo marka xijaab baa noo dhexeeyey xubnaheeda hoose iyo iyo xabadka iyo meelaha ma aanan arkaynin madaxa unbay marka sidii loo dhaqaayo ina tusaysay ayb qaala abuu cabdillaahi bukhaari wuxuu yidhi qaala yaziid bnu haaruun wabahzun waljuddiyu can shucbata qadri saacin suus u dhigmo meeshan marka xijaabkan marka waa maxay waxaa laga qaadanayaa marka ibnu xajar marka faa'iido wuxuu keenay abuu salama caa-isho habaryaray u tahay xagga nuugmada maxaa yeelay abuu salama waxaa nuujisay caa-isho walaasheed umu kulsuum binti abibakar ayaa nuujisay marka maxay u tahay habaryaray u noqoneen nacam walaasheedaa nuujisay isaga laftirkiisa marka maxram buu u yahay ibnu rajab laakiin isagu waxaa laga yaaba tan inuunan arkin ibnu rajab isagu wuxuu yidhi maya abuu salam isagu waa yaraayo yidhi maa nin aad u yar buu ahaa markaas qofku marka haddii uu yar yahay marka oo yacni da-diisu aad u yar tahay waxna uu xifdin karo ama wax loo dhigi karo haddii marka timaha iyo ama haweentu marka yacni markay shaqaysanayso gurigeeda joogto wax ka muuqmuuqdoo kale inuu arko ama ay yacni ama ay qofkii si kulliyan uga xijaabato qasab ma ah marka yaraan uu yaraayo darteed ayuu isaga kannada walaal waaba walaalkeed xagga nuugmada u arka isagu saasuu tilmaamay laakiin sida muuqanayso abuu salama habaryar bay u ahayd xagga nuugmada taasaa ka fiican ayb wainamaa satarat asaafila badanihaa jirkeeda xubnaha hoose way asturtay mimaa laa yaxilu lilmuxrimi annadaru ilayhi meelaha ay marka xijaabka ay kaga xijaabatay waa meelaha qofka mimaa laa yaxilu lilmaxrami qofka maxramka aan xalaal u ahayn annadaru ilayhi maxramka qofka meelo aanu fiiri karinaa jira isaga xataa oo haweenta marka hoosteedii iyo cawradii iyo meelaha inuu fiiriyo iyo meelaha yacni mafaatintoo kale noqon karta iyo maaha inuu fiiriyo meelaha qofka maxramka aan inuu fiiriyo xalaasha u ahayn ayay iska asturtay ayb wa ilaa lam yakun liiqtisaalihaa bixadratihimaa mana macnan haddaysan iyagu laba labadooduba aynan maxaarim u ahayn caa-isha inay qubays ku tusto ficil meesha macnaba ma yeelateen wa fii ficli caa-ishata dalaalatun cala istixbaabi tacliimi bilficli liannahu awqacu fi nafsi xadiidka waxaa laga qaadanaya buu yihi ficil in wax laysku baro isagaa nafta aad ugu suayaa u saamayn oge taas inay sunno tahay walamaa kaana su'aalu muxtamilan lilkayfiyati waalkimiyati habata lahumaa maa yadullu cala alamrayni macan maadaama wuxuu yidhi su-aashu ay ixtimaalaysay kayfiyada nebiga u qubaystay ii sheeg meeqa jeerow nebiga ama meeqa ayuu ku qubaystay shay dhan maadaama ay noqon kartay labadiiba caaisho marka waa ku jawaabtay ama alkayfiyatu fabiliqtisaari calaa ifaadati ilmaa kayfiyadii nebiga u qubaystay waa biyo inuu isku rogay wa ama alkimiyatu kimiyadana fabiliktifaa'i bisaac suus inuu ku qubaystay wax udhig kimiyada marka waxaa weeyaan marka qadri saacin kayfiyadana waa biyihii laysku shubay labadii qaabo waxaa u fahamsiisay ayb marka qofka laftirkiisa qofka wax baraayo yanii inuu aad wax qofka axwaashiisa inuu fahmaayo su-aashii inuu fahmi karo yaa laga rabaa qال xdثna cبد اللh بن محmd qال xdثna يحyى بن آdم qال xdثna زhayr can abi isxaaqa qaala xadaanaa abu jacfarin anahu kaana cinda jaabir bni cabdillaahi abu jacfarkan marka yaa waayada waa moxamed bnu caliy bni lxusein zaynulcaabidiin wiilkiisa wa zaynulcaabidiin wiilkiisa waa abu jacfar albaaqir abu jacfar albaaqir yow dhalay jacfar saadiq jacfar saadiq marka waa wiilkiisa moxamed bnu cali marka abu jacfar waa min fudalaa'i aali beyti rasuulilahi waqtigiisa annahu kaana cinda jaabir bni cabdillaahi ayuu ahaa huwa isaga iyo wa abuuhu aabihi cali bn lxusein ayb wa cindahu qowmun dad ayaa ag joogay fasa'aluuhu can ilgusli qubayskii bay wax ka su'aaleen faqaala waxa uu yidhi yakfiika saacun suus ayaa kugu filan saacaa kugu filan faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ninkaasuna wuxuu ahaa alxasanu bnu muxamed alxanafiya muxamed ibnu alxanafiya oo cali wiilkiisa ahaa minuu dhalayn muxuu u noqonaa marka abu jacfar abu jacfar marka ninkaa muxuu u noqonayaana muxamed bnu alxanafiya iyo waxaa siman xuseen xuseen bin cali muxamed markaa wuxuu dhalay xasan xuseenna wuxuu dhalay cali zayn alcaabidiin ayb zayn alcaabidiin iyo marka waxaa ilma adeer noqonaya xasankan abu jacfar marka adeero uu yahay ninka su-aashaan weydiinaya jaabir adeer waay ninka su-aasha weydiinaya faqaala rajulu ninbaa marka waxa uu yidhi maa ninkaas waaye maa yakfiini iguma filnaanayo aniga markaa wuxuu leey aniga intaa iguma filnaanayso biyo ka badanaan rabaa faqaala jaabirun jaabir waxau yidhi kaana yakfii wuxuu ahaa saacaasi inuu ku filnaanayo kaana wuxuu ahaa saacu yakfii inuu ku filnaanayo man qof huwa isaguba awfaa minka kaa dheer adiga shacran xagga tinta in xagga tinta kaa dheer wa khayrun minka kaana khayr badan ayb markaa wuxuu ka wadaa rasuulka rasuulka waana kaa tin dheeraay waana kaa fiicnaay waana ku filnaan jiray ayb uma amanaa fii thawbin jaabir marka hal maro ayuu imaam noogu noqday marka waana tujiyey buu yidhi isagoo hal maro wata bis maro kale uuna wadanin nin kalaa marka weliba riwaaya waxay leeay maradii kale katabaanku saara markaasaa nin waxa uu yidhi ma laba mara hal mara miyaa ku tukanaysa intuu la yaabay markaasuu wuxuu yidhi haa sidaan baan yeelay liyaraanii axmaqu miluka nin doqonoo iska waxba aan ogeyno adoo kala soo ii arkaan u yeelasaan marka waa maxay yacni hal mara in lagu tuka karo libayaani iljawaas inuu tusa inkastoo sida fiican ay tahay in laba la qaato haddana haddaan mararka qaar la samaynin say dadka ku fahmayaan qaacido daruuri ah marka meeshaan ku jirta masaladan abubakari darduushiya sheego bidcadana ku saabsan weliba maxay tahay marka waxay tahay shayga sunnada mararka qaar in laga tago waa fiican tahay si dadka caamada loo tuso waajib inuunan ahayn ma fahmaysaa markaas waa maqsuud sharci ah waa ogow haddii laysleeyahay waxaan amay caamada u qaataan waajib ila inay waajib ka ictiqaadiyaan bidcay noqonayaan shay sharciga sunno agtiisa ka in waajib ay ka ictiqaadiyaan bidco iyo mafaasid bay keeni kartaan calaa daalika ayaa marka abubakar iyo cumar iyo mararka qaar udxiyada iyagoo awoodayo ayay ka tegi jireen oo is waxba qali jireen udxiyada ayay ka tegi jireen sanadada qaar maxay yeeli jireen inay sunno tahay in la ogaado darteed oo dadkan hadday arkaan waxaa bal dadka bani aadamka yani qofka ahlu fadliga ah wax ay ku arkaan isagoo daa'imayo waajibay u qaataan dadka qaar yacni ashyaa aanba waajib iskaba dhaafa sunnana aan ahayn ayaan laga celi karin liajli dad fiican inay ka arkeen darteed marka qofka imaamka ah waa inuu fahmi karo arrinta ayada qaacida marka waa min qawaacidi usuuli lbidcati bidcada usuul waxaan ujeedaa usuusha bidcada marka la daraaseynayo qawaacidda ku saabsan qaacida min hadihi min qawaacidiha mararka qaar marka qofka inuu shay sunnaa ka tago liajli inuu dadka tuso waxaan inay sunno yihiin jaabir hadda muxuu sunnow ka tegayo laba mara inuu ku tukado laba mara in lagu tukada waa sunna bal riwaayadka qaar waxay leeyihiin haddii aad laba mara haysato qaado waana waa kitaabu salaadu noogu imaan doona wuu ka tegay sunnadaa muxuu uga tegay macno kaleo ka rabaa dadkan inuu tuso hal nin ku tukanaa hadday arkaan inaysan la yaabin wixii hadda marka dad waxaa jira shay sunno ah waajib u arko qofka tegaa marka hore masaajidiio lagu buuqaya arkaysa buuq iyo qaylo ay ka socoto haddaa u dhaba gashana waxaa la ysku hayaa wax aan waajib ahayn inuu wax fahmaan uma amanaa fii thawbin ayuu markaa nagu tujiyey meeshaan marka ibnu rajab xadiidkan macno kalena waa ka keenay qaala ibnu rajab ibnu rajab waxau yidhi fii hada dalaalatun calaa ana saadaati ahli اlbeyti kaanuu yadlubuuna alcilma min asxaabi اnabiy sal l slam waxaa laga qaadanayaa aalubeytka nebiga saadaadkoodii dadkoodii wan wanaagsanaa inay saxaabada ka qaadan jireen cilmiga kamaa yatlubuhu gayruhum qayrkoodba sow cilmiga u raadinayo fadalla daalika arrinkaa wuxuu tusay calaa kadibi maa tascumuhu shiicatu waxa ay shiicada sheeganaysa been ahaanteeda inay been tahay annahum ayru muxtaajiina ilaa axadin ayb ilaa annahum hayru muxtaajiina inaynan u baahnayn ilaa akhdi alcilmi can gayrihim iyaga kayrkood inay cilmiga ka qaataan wa annahum makhsuusuuna wa annahum mukhtasuuna bicilmin yaxtaaju annaasu kulluhum ilayhim walaa yaxtaajuuna hum ilaa axadin inay aalubeydka leeyihiin cilmi ayaga u gaar ah oo dadku ay iyaga uga baahan yihiin laakiin iyaga aynan dadku ugu baahnayn ayb waa kana waqad kadabahum waxaa beeniyey fii daalika jacfar ibnu muxamed baa ku beeniyey waa kaasaa cilmi ka maqan ayuu jaabir ka raadsanaya ayb wagayruhu min culamaai ahli lbeyti radia allaahu canhum shiicada xadiidka radis buu radin buu ku yihi ninkan marka su-aashan weydiiyo alxasan ibnu muxamed ibn alxanafiya ibnu rajab fatulbaariga wuxuu ku yidhi wa huwa awalu man takallama bilirjaa ninkii ugu horreeyey irjaaga ku hadlayo ahaa wa qiila inahu kaana yamiilu ilaa bacdi madaahibi alibaadiyati ibaadiyada madaahibteeda ayuu u leexda u iilan jirayna waa la yidhi ibaadiyada marka waxaa weeyaan fii karati isticmaali ilmaai fi dahaarati wuxuu ugu leexday marka madhabka ibaadiyada dahaarada in biyo badan loo isticmaalo iyagaa tashadud badnaay ibaadiyada marka cumaanay ku nool yihiin madhabka hadda cumaan aadka uga jiro oo aadka dadkooda u badan yihiin waa madhabulibaadi almadhab alibaadi cabdullaahi ibnu saciid ibnu ibaad ayay u nisbo sheegtaan madhab fiqi bayna ka dhigtaan dhulkan hadda barigan africa haddaad tagto tanzaniya iyo meelahaas yacnii dadkan marka zanzibaarka iyo koostiga qaar badanoo ka mida maadaama asalkoodu cumaan ay ka yimaadeen madhabka ibaadiga waa ka jiraa weli waxaad arkay gacmihii waa iska daysanayaan waxyaaba badan bay haddaad weydiiso waxay ku leeyihiin ibaadiyaan ahay ku leeyahay aniga ibaadi marka waxaa weeyaan firqa min firaqi alkhawaarij marka madhab fiqiga oo ahlu sunno madaahibteeda ma ah ahlu sunnaha madaahibtooda fiqiga waa afartan madhab iyo iyo wixii soo raaco marka madhab thawri owsaaci iyo aimadaas oo kale laakiin ibaadiyada iyo jacfariyada iyo haadowiyada iyo madaahib maahan marka madaahib ahli sunna ma aha waxyaabahaasu marka ku radiyey wuxuu yidhi marka wafii hada alxadiidi bayaanu maa kaana calayhi salafu min alixtijaaji biafcaali اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam ayb walinqiyaadi ilaa dalika xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi salafku siday u xujaysan jireen afcaasha rasuulka iyo siday ugu hoggaansanaayeen wa fiihi jawaasu raddi bicunfin calaa man yumaari bigayri cilmin waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka cilmi la-aan doodayo si adag in loo radiyo ayb nin mustarshidoo jaahila waa tartiib laakiin nin iska dhigaya nin mutacaalim ah oo inuu cilmi leeyahay iska dhigaya oo isagu markaas doodayo in lagu adkeeyo idaa qasada araaddu iidaaxa alxaqi waa goormo laakiin qofka wax radinayo hadduu u qasdo xaq caddayntiisa wa taxdiira asaamiciina min mili dalika dadka waxaas maqlaayana inuu uga digo oo rabo wa fiihi karaahiyatu tanaduci tanaduca iyo guluwiga karaahanimadiisa sida loo nacay walisraafu filmaa iyo biyaha in lagu xadgudbo marka biyo yar isticmaal ninkii kale jaabir si adag waatu u radiye nacam oo wuxuu yidhi kaana yakfii man huwa awfaa minka shacran wa khayrun minka hadalka adag kaas qaala xadaana abu nucaym qaala xadaana bnu cuyaynata can camrin can jaabir bni zaydin can ibni cabaas ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam iyo maymuunata kaana yaqtasilaani min inaain waaxidin hal weel ayay ka qubaysan jireen waqaala yaziid bnu haaruun waxa uu yidhi wabahzun wاljudiyu can shucbata qadri saacin qaala abu cabdillaahi kana bnu cuyaynata yaquulu akhiira ibnu cuyayna wuxuu dhihi jiray markii dambe can ibni cabaas can maymuunata oo sanadka marka maymuuna ayuu kusoo daraayay wasaxiixu maa rawaa abuu nucaym saxiixuna waa riwaayada abuu nucaym uu wariyeyo can ibni cabaas ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama wa maymuunata oo min musnadi ibni cabaas inuu yahay xadiidka meeshaa marka hal mar fiiri marka ugu dambaysa faa'iidaa ku jira wayustafaadu min hada albaxi baxigan dambe waxaa laga faa'iidaysanayaa buu yidhi ana albukhaariya bukhaari laa yaraa inuunan arkin altaswiyata bayna can fulaanin wa bayna ana fulaanan ama ina fulaanan can fulaan iyo ina fulaanan isku mid maaha bukhaari sidaa inuu kala farqinayo wa fii dalika baxun yaquulu dikruhu baxi sheegitaankiisu uu dheer yahay ayaa ku jiriy waqad xaqaqtuhu fiima katabtuhu calaa kitaabi bni salaax waa nukadka nukadkuu kuu celiyey marka waddacaa bacdu الshaarixiina ana xadiida maymuunata hada laa munaasabata lahu biاtarjamati liannahu lam yadkur fiihi qadra اlinaa tarjamada maxay ahayd fiiri baabu اlgusli biالsaaci xadiidka maymuuna wax saac iyo maku jiran min inaai waaxidin bislalaga fii qadri اlinaa wاljawaabu ana dalika yustafaadu min muqadamati ukhraa muqadama kalea laga faa'iidaysanaya wahiya ana awaaniyahum kaanat sigaaran kamaa saraxa bihi shaaficiyu fii ciddati mawaadica imaamu shaafici meelo badan buu ku caddeeyo weelashii ay isticmaali jireen weelal yaryaray u badnaayeen meeshaasmarka muqadamadaasa fayadkhulu hada alxadiidu taxta qowlihi wuxuu soo gelayaa marka wanaxwihi meesha baabu lgusli bisaaci iyo muxuu yidhi wanaxwihi xadiidkan marka waa naxwihida ayuu soo gelaa marka ayb tarjamada meeshaas ku soo gelaa buu leeyahay ay naxwa saaci ow yuxmalu lmuطlaqu fiihi cala almuqayadi fii xadiidi caaisha ama si kale in la yidhaha xadiidkan waa muطlaq kii ka horreeya caaisha lagu xambaara wa huwa alfaraqu likowni kullin minhumaa maxaa yeelay labadooda mid kastoo ka mida zawjatan lahu inay nebiga xaas u ahayd waاqtasalat macahu ayna la qubaysato fatakunu xisatu kulli minhumaa asyada min saacin ayay noqonayb fayadkulu taxta tarjamati biاtaqriibi buu ku soo gelayaa wallaahu aclam wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala ali